jaamacadda balaasma faraceeda magaalada kismaayo ayaa magaaladaasi kusoo gabagabaysay tartan kubadda cagta oo lagu maamuusiyey sanad guuradii labaad sanaad ee jaamacadda balaasma tartankan ayaa waxaa ka qayb galay maamulka jaamacadda bahdi sboortiska magaalada waxgarad maamulka magaalada kismaayo iyo martisharaf kale gudoomiyaha sboortiska jaamacadda balaasma faraceeda magaalada kismaayo maxamed ibraahim sheekh axmed iyo maamulaha jaamacadda balaasma faraceeda magaalada kismaayo cali abuukar maxamed ayaa si wadajira uga waramaya gabagabada tartankan maanta waxaa ila soo gabagabeeyey tartankii sanadlaha ahaa ee kubadda cagta ee u dhexeeya guryaha jaamacadeena balasma oo markiisa horeba lagu xusiyey laguna maamuusayey sanad guurada labaatanaad ee ka soo wareegatay aasaaska jaamacadeena balasma waxaa ilaahay mahaddiisa in tartankan si nabada uu noogu fidmay marka hore una noogu soo dhammaaday si nabada ilaahay baan uga mahad celinaynaa intaa kadib waxaan maanta u hambaliyaynayaa kuliyadda caafimaadka oo ku guulaysatay tartankan waxaan leeyahay hambalyo kuliyadda i t oo ayana laga qaaday waxaan leeyahay sanadka dambe insha allahu tacaala soo dadaala diyaargarow adagna soo gala insha allahu tacaala hana niyad jubina waxaa farxad weyn loo ah inuu kulankii inoo soo dhammaaday tartankan wuxuu ahaa tartan lagu maamuusayey labaatan sana guradii ka soo wareegatay xilligii la asaasay jaamacadda balaasma waxaa mahad iskale allah subxaanahu watacaala inoo suurtageliyey in kulankan inoogu soo dhammaado si nabadgelyo ah halkaas waxay ku shukuracday kuliyadda health science tartankan ayaa door muuqda ka qaatay isdhexgalka dhallinyarada iyadoo daawashadiisa ay kasoo qayb geli jireen dhallinyaro ka kala yimaada xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo